فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم الحمد لله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما waxaan insha allahu tacaalaa isla bilaabaynaa maanta tafsiirka suuratu alkahf oo aan ballan ku lahayn tabaaraka wa tacaala ilaahay hadduu inoo saamaxo insha allah suuraddan suuratu lkahf inta aanan bilaabin waxaan jeclahay inaan afar arrimood oo araara u samayno iyadoo aan iloobeyn inaan wax iska weydiino wixii maalintii hore aan soo qaadanay marka aan dhammayna insha allahu tacaala marka marka koobaad aaraarta koobaad oon jeclahay waxa weeye maalintii hore waxaan soo sheegnay tafsiirku inuu u kala baxo labo asar iyo iyo ra'yi okay anwaac kalena way jirtay laakiin waxaan jeclahay inaan maanta inigu daro dhowr shay oo muhiima alwaanta tafsiirka waan arki doonaa noocyadu noocyada waan soo sheegnay tani alwaantu waxa weyn tafsiirku midabyada uu leeyahay imise midab buu leeyahay tafsiirku insha allahu tacaala markaa shan baan kusoo koobaynaa waqtiga daraaddeed sii dhexgali maynana insha allah lownka koowaad midabka koowaad tafsiirku leeyahay waxa weeye altafsiir albayaani allugawi tafsiirka dhinaca afka iyo luqadda lanjtiga isduldhiga tafsiir waxaa jira isduldhiga dhinaca maxaan oranay luqadda iyo lanjtiga langashka luqadda marka af carabiga siduu qur-aanku ugu yimid leanna waa mucjizo qur-aanku maadaama uu mucjizo yahay waa mucjiza bayaaniya marka tafsiir noocaasaa jira oo aada uga sheekeeya naxwaha luqadda waxaa ka hadloo jira tafsiirka labaad waa tafsiir alfiqhi wa tashriici tafsiir alfiqhi midabka labaad dhinaca fiqiga iyo shareecadda isu duldhiga axkaam buu ka soo saaraa matalan marka uu sharxayo waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina arbacata quruu markuu sharxayo wuxuu isduldhigayaa dalaaqa axkaamtiisii intay dumarku ay ciddo galayaan waxaas buu aada uga sheekeen culimmada kale se iska dulmarayaan marka tafsiirkaasina waa lowa midab kaloo jira oo culimmada qaarkood ay ku dheeraadaan tafsiirka saddexaad oo isaguna ah tafsiirada muhiimka jiddankaa waxa weeye atafsiir alfalsafi tafsiirka falsafadda islaamka macneeya aayadahan ilaahay jiritaankiisa marka la galo ilaahay siduu u jiraa maxaa maraga inuu jiro ilaahay ma jiro haddii ladhahda maxaa dhacaya malaa'igtu inay jirto maxaa marag ka ah markuu malaa'igta hadal qaado qeybkuma muhiim agga falsafadda yuu ku dheeradaa tafsiirkaasina okay waa tafsiirkaas saddexaad soo maaha tafsiirka afaraad waa atafsiir alcilmi waa tafsiirka sayniska qur-aanka ku macneeya cilmiga sayniska ah marka markuu qur-aanku ka hadlayo ajraamta kownka ida shamsu kuwirat waida nujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat markuu ka hadlayo dhulku inuu inuu duuro kownkan nafta markuu ka hadlayo si cilmi oo saynis ayuu macninayaa tafsiirkaasina khalado badan buu leeyahay laakiin wanaagyo fara badanna uu leeyahay waqti uma hayna insha allahu tacala waa inaan fahno weyaan tafsiirka shanaad ee ugu dambeeya waxa weyaan altafsiir albaatini altafsiiru albaatini waa dadka maaragtay qur-aanka ku sheegay inuu leeyahay daahir iyo iyo baatin marka waxay macneeyaan intan muuqata maahan in kale macneeyaan isaguna khalado khatiira ayuu leeyahay laakiin ishaarad yaroo fiican buu leeyahay wax yaroo laga faaidaysan karuu leeyahay lakiin inta badan tafsiirkaasi waa khatar jiddan waa kii aan sheegaynay marajal baxrayna yaltaqiyaan xasan iyo xuseen ku macneeyey marka shantaa luun baa jirta shantaa luun amba shantaa midab ayuu tafsiirku leeyahay insha allahu tacaala maalintii hore aan soo sheegnay ahayd laakiin baan soo sheegin insha allah okay waxaanu u imanaynaa suurat lkahf asuura iyo horta inaan maclinaa jeclahay asuura qur-aanka waa af boqol iyo toban iyo afar suura soo maha boqol iyo afar iyo toban suuradood weeye musxafkii cusmaan cusmaan ibnu cafaan ka aan haysano weeye radia allaahu canhu oo uu ka dhaxlay xafsa radia allaahu canha oo waqtigii abubakar lagu jamciyey qur-aanka isaguna uu markaa jamciisii sameeyey musxaf ka aan haysano waxdhaa musxaf alcusmaani marka waa musxaf saxaabadu ijmac ku noqdeen wixii ay nebiga ka maqleen inuu qur-aanka yahay wax kale ma jiro marka waa boqol iyo afar iyo toban musxafka ibnu mascuud boqol iyo labaiyo toban baxed waxaa ka maqnaa labada mucawadateynka qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas baa ka maqnaa marka isagu waqtigii uu musxafka qorayey nebiga kama maql inay qur-aan ka mid tahay wuxuu maqlay unbuu qoray laakiin ubay ibnu kacab lajnadii la saaray oo maaragtay abubakarna saaray kadibna cusmaan saaray waxay qur-aanka waxay arkeen ya boqol iyo afar iyo tobanka tanaana ka saxsan marka labada isagu ijtihaad uuna garanayay inay ka mid yihiin buu ga tagay laakiin haddana waxaa la hayaa inuu akhrin jiray markii dambe uu qaaday inay qur-aan ka mid tahay inuu akhrin jiraa la hayaa marka radi allahu canhum okay boqol iyo afar iyo tobankaas suura maxay kale tahay kelimada suura inaa macno yahay suura suura maxay kale tahay suuraddu af carabiga waa saddex macno leedahay macnaha koowaad waxa weeyaan asuura waa suurka dee waa derbiga waa gidaarka ayuu ka yimid ku meersan aqal guri magaalo lagu lagu meeriyo markaa suura waxay ka imatay min asuur derbi bay ka imatay derbigu markaa muxuu yahay wuxuu kala dhabaa kala celiyaa waxa dibadda yaalla iyo waxa gudaha ku jira suuradduna maxay kala celisaa suuraddii hore iyo suuradda dambe marka suuraddu waa fasl waa baartiite waa fasl soo kitaab la qoray fasl lama qoro waa fasl marka suura waa saas macnaha kooda macnaha labaad ee suura leedahay maxay waa dhismo suuraddu macnaha labaad af carabi leedahay waa dhismo marka guri la dhisayo dee derbiga waa la dhisaa marka waa dhismo martafaca cala alardi wixii dhulka ka kor kacaa la dhahaa suurad marka suuradaha qur-aankuna maxay kutusayaan waa dhisma dee waa dhismihii ilaahay subxaana wa tacaala oo suuraddan ilaahay baa dhisay halkaa noo dhigay jala wacalaa macnaha saddexaad ay suurad ay leedahay waxa weeyaan macnaha saddexaad ay suuradi leedahay waxa weeyaan waa min sawara yusawiru taswiiranoo waxa weeyaan waa macnihii hore ee koowaadaan sheegnaybay iyo ka agdhowdahay waxa weeye waxay kala celinaysaa shay bay shay ka celinaysaa waa kala celiso waa kala celiso suuraddu marka af carabi ahaan waa saddexdaa suura laakiin istilaaxa culammadu u yaqaanaan suurad waa maxay waxa weeyaan waa hadal ilaahay tawqiifiyuu ilaahay noo sheegay isagu sheegay oo badhbabadh lagu ururiyey dumma bacduhu ilaa bacdin waxaana loo ururiyey inay suuraddu ka duwanaato suuradaha kale wayna dheeraan kartaa suuraddu wayna yaraan kartaa marka suuraddu macnaheedu waa suuradda qur-aanka ugu dheerna waa baqara suuradda qur-aanka ugu gaabanna waa alkowsar ina acطaynaaka alkowsar waa saddexba marka ta ugu gaabanna waa suuratu alkowsar qur-aanka ta ugu dheerna waa suuratu albaqara alxamdu lilah okay suura macnaheedu waa kaa suura markaan saa u garanay su-aal baan isweydiinaynaa ikhwaani filah muhiim wayaan suuraddaas su-aashaasi waxay muhiim u tahay qur-aanka inuu sidaa u dhigan yahay u dhignaado ma ilaahay baa u dhigay mise saxaabadii baa u dhigtay qur-aanku ilaahay buu ka yimid oo soo dejiyey inta aan haynoo dhan boqolkiiba boqol waa kalaamullah lafdan wa macnan lafdi ahaan iyo macnahanba ilaahay baa le laakiin inuu sidan u ratiban yahay sidaa halkaa uu ka bilaabmo uu halkaa ku dhammaado ma ilaahay baa sidaa u soo ratibay mise saxaabadiiba markuu nebigu dhintay sal slam qur-aankii markay akhriyeen iyakaa ijtihaadoo ratibay may fahamteen su-aashu waxay kale tahay okay marka jawaabteedu waa muhiim jiddan okay waxaan kala saaraynaa suuradaha iyo aayadaha aayadahu ratibkoogu waa ilaahay ijmaac اlculamaa culummadu waxay ijmaac ku yihiin dhammaantood aayaduhu se isku daba yaalaan ilaahay baa dhigay walidaalika buu nebigu oran jiray sal slam marka ay soo degto aayadda halkaa dhigaa aayadda halkaa geeya aayadda halkaa geeya idan tartiibu alaayaati tawqiifiyatun ilaahay baa yidhi subxana ilahay baa ratibay mayla fahanteen okay tartiibu suwarna albaqara alcimraan nisaa maaida ancaam saa barkiina socoto iyaa dhigay ma ilaahay baa dhigay mise saxaabadaa dhigtay waa khilaaf bayna ahli ilcilmi culammadu laba qowl bay ka leeyihiin qowlka raajixana waa sheegaynaa alqowl اlأwal waxa weeye waa tawqiifi qur-aanka waxaa ratibay ilaahay baa ratibay nebigana saa u ratib baa laga yidhi si bay noogu ratiban tahay saxaabaduna tiun bay raaceen qowlka labaadna waxa weeyaan saxaabadiibaa in ratibta ina ilaahay baa ratibay nebigu in buu inoo ratibay ina dadku u daayay saxaabadii baa ratibtay labadaa qol buu jiraa laakiin qowlkee saxa ilaahay baa ratibaa saxa aayadda qur-aankii markii uu qur-aanku wuxuu ka soo daadegay carshiga ilaahay agtiisa lox maxfuudka waxaa la keenay samada koowaad isagoo sidaa uu iminka yahay ah qur-aanku maxaan dhahnay qur-aanku suu soo degay qur-aanku wuxuu leeyahy laba laba soo degitaan buu qur-aanku leeyahay degitaanka koowaad waxa weeyaan min allawxi almaxfuud ila samaa'i dunya mar quraatuu qur-aanku soo daadegay isagoo saa u dhan haddeetana nebiga wuxuu ugu soo degayay مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا قرآنك وهذا إلهي كهذا والأخريو أون فرقناه كلا فردني ولايد فرقناه كلا فردني كلا ديريني ومحاو كلا دين لتقرأه سي أدوغو أخريدتك على الناس على مكث سيدقن سيدقن أدوغو أخريدت oo kolba baahida yuu soo degay qur-aan kolba baahida wanazalnaahu waan soo dejino ilahi tanziilan soo degitaan waan soo dejinay qur-aanka cirkaa ka soo dejinay idan samada koowaad bu jibriil ka soo qaadaya kolba wixii dhacaa islaantii marka u imatay rasuulka su-aal weydiisay qad samica allah baa loo baahday markaa baa la soo qaaday laakiin way sii taallay ilaahay uu iska garanayay inay maalinta islaantaasi dhibaatoo doonto xukun uu ka dhalan doono ummadda loogu talagalay qad samic qaad weeye wax walba yasaluuna way ku weydiiyeen iminka qaadtay marka uu garanaya jibriil meesha ka soo qaaday calayhi assalaam uu nebiga u keenaya calayhi salaatu wassalaam marka maadaama uu qur-aanku ku ratibnaa fi samaa'i dunya waxay ka dhigan tahay qur-aanka waxaa sii ratibay ilaahay tabaaraka wa tacaala saaba raajixna okay taana waxaan kaga soo baxnay qur-aanka iyaa iyaa ratibay aayaadkiisa iyo iyo suwarkiisaba su-aal saddexaad su-aal saddexaad oo muhiima su-aasha saddexaad ee muhiimka waxa weeyaan magacda qur-aanka ayaa bixiyey qur-aanka magacdiisa ayaa bixiyey ma tawqiifiba ma ilaahay baa bixiyey subxaanahu wa tacaala mise maxaan dhahnayn ba waa ijtihaad yadna saxaabada bixiyey okay iyadana laba qowl baa ka jira culammada alqowl alawal wuxuu leeyahy qur-aanka ilaahay baa bixiyo nabiga usoo sheegay sala allahu calayhi wasalam nebigu ma dhahay qofka akhriya suuratu albaqara iyo suuratu ahli cimraan aqalka lagu akhriya shaydaanku muu soo galaa ma soo galo nebiga sal marka magaca suuratu albaqara ayaa yidhi nebigaa yidhi suuratu ahli cimraan ayaa yidhi nebigaa yidhi suuratu lkahf nebigaa yidhi sala allahu calayh wasalam marka nebiga maadaama uu yidhi isagaa bixiyey isagana ayaa usoo sheegay allah marka taasi waa qowl awal alqowl athani waxay leeyihiin magac fara badan nebigaa bixiyey laakiin magac kale nebigu ma bixin sala allahu calayhi wasalam suurat alxashri baa la weydiiyey axadu saxaaba ibnu cabaas baan filaya ibnu cabaas suurat alxashri baa su-aal laga weydiiyey suuratu bani nadiir miyaa buu isagu yacni bani nadiir miyaa bani nadiir waa qoladii yuhuud ahayd qisadu ku soo aroortay marka alxashri waa magaca macruufka ku tahay laakiin isaguna muxuu u yaqaanay ibnu cabaas suuratu bani nadiir marka maxay kale tahay hadduu xashri u aaminsan yahay wuxuu oran lahaa haa laakiin markaa magac kale inuu jiro oo ijtihaadkii saxaabadu ay ku jiraan marka maxaa raajixa waxaa raajixa qur-aanka inta ugu badan ilaahay baa u bixiyay magacda in kaleetana waxaa u bixiyey saxaabadii qur-aanka qoraysay okay taana waan ka soo dhaafnay bayr ka soconaa ta afraad suuradda suuradaha qur-aanka ma hal magacun bay leeyihin mise qaar baa dhowr magac leh okay qaar baa hal magacun leh qaar baa laba leh qaar baa saddex leh qaar baa toban leh magaca okay qaar baa hal magacuun leh suuratu sajda magacaasun bay leedahay laakiin qaar baa laba leh suuratu muxamed suuratu lqitaal waa la dhahdaa qaar baa saddex leh afar leh suuratu lbaraa baraa dhahdaa tooba dhahdaa faadixa dhahdaa tii wax fadiixadiisa dhahdaa tii qashirta dhahdaa ka qashirtay qulubta qashirtay ee kala cad- ee kala miirtay dadka ya ee laga cabsoon jiray markay soo degaysa armaanta maxay sheegi mid loo magacun akhriday qof bini aadan ah laga cabsoonayo markaa suwar tooba ka mid ah qaar baa intaa in ka badan leh marka alxamdulilah markaa suwarka qur-aankuna waa sidaas iyo kuna insha allahu tacaala okay waan bilaabaynaa alxamdulilah suurat lkahf baan bilaabaynaa suuraddan waa suurat lkahf suurat lkahf waa boqol iyo toban een, eh, aayadood waxay ku soo degtay maki weeyaan culummada qaar baa dhahda waxaa ku jira aayaad madani ah dhowr aayadood oo madiina kusoo degtaa ku jirtay dhahdaan laakiin siyaaqa markaad akhridid ma jirto taasi siyaaq wuxuu sheegaa see u dhan tahay waa maki qaar baa idhahda waxbaa ku jira madani xataa culimmadeena soomaalida markaad si ka dhaysatiin weliba waaweyn ma khilaafayo laakiin waxay sheegaan inay ay qaar suuradda ka mida madani ay tahay laakiin maaha madani ma jirto siyaaqu ma ma ogolo inay inay madani tahay marka waa maki sheekh shacraawi saasuu ku tagay wuxuu uhi kulluhaa makiyatu bisiyaaqaatiha si u qoran tahay yaa ku tusaya inay maki tahay marka suuraddu waa suura makiya sa u idashahay hadduu madani ku jirana waa wax yar okay waa la boqol iyo toban aayadood markaan dhahnay suuraddu waa maki maxay ka dhigan tahay suuraddu waa maki amba aayaddu waa maki marka hore maxay ka dhigan tahay kama dhigno waa qur-aankii maka ku soo degay kama dhigno macnaha dadka ku khaldamaan madaniguna kama dhigno waa qur-aankii ku soo degay madiina maaha ee waxay ka dhigan tahay makigu waa wixii soo degay intuu nebigu hijroon walow makaba inuuna ku soo degin sida quluuxiyoo kale suurat ljinni waa maki laakiin ay ku soo degtay markuu nebigu daa'if ka soo socday uu soo noqonayay iyay soo degtay marka qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan markaasi inkastee meesha imika maka noqotay masjiduljinni baa dhadaaho iminka maka ka mid noqotay dee maka magaalada fidaysa moogtahay markaa bartay intan buu u jiraaba dee xaram xaramka laakiin wax dheer markaa dadka lahaa dee waa sida magaalooyinkeeni beer- bariga afrika ku yaalay markaan dee magaaladu yarayd aad moodaysa meeshu ila dheerto markay magaaladii gaadhina as leedahay wuxuu inta babaaxid ba markaa saasuun bay kuma ahayn suuraddaasi markaa waxaa kusoo taqeer markaa suuraddu waa madanina waxay ka dhigan tahay waxay soo degtay hijradii kadib haba ku soo degta makee sida aayad fara badan oo suuratulmaaida ka mid ah alyowma akmaltu lakum diinu hay kusoo degtay ma kusoo degtay laakiin aayaddu waa maxay markaa waa madani waan kala garanay soo maaha waxaa qur-aanka maki loo yaqaanaa wixii soo degay qabla alhijra wixii soo degay bacda alhijrana maxaa loo yaqaanaa madani okay su-aal kale ba intaan intaan waa muhiim maadaama aan suurad markii galano qur-aanka maka kusoo degay iyo qur-aanka madiine kusoo degay maxaa lagu kala gartaa qur-aanka inuu maka kusoo degay adoonan cilmi badan u yeelan qur-aanka waa adoo akrinaya waad garan kartaa inay aayaddani maki tahay amba suuraddani amba ay tahay ma madani waxa ugu horeeyo ta lagu gartay wax weeyaan aayad wal ood ka akhriyid ya ayuha annaas waa maki ayi aaya aad ka aragtid ya ayuha annaasu ilaahay aadamiga ula hadlay waa maxay waa maki ayi aaya la ya ayuha aladiina aamanuna waa madiina markii hore ilaahay aadamiguu la hadlayay aadamigii baa khulaasa ka soo baxdo muslim noqotay iyo ka xaq u yeeshadt ilaahay inuu la hadlo oo amarkiisiga hadeeto kuwan waxaa laga lahaa islaama kuwana maxaa laga leeyahay dabaqa waa kala garanay soo maaha okay ayi aayad hanjabaadi ku jirto waa maki dad ilaahay oo hanjabi aragti inta badan ya waa maxay ilaahay baa hanjabaya subxana watacaala waa waa- waa cadiim mogta ayi aaya wadaariyaati darwan iyo waxaasad aragteen oo cumar bin khadaab iyo ay dhici jireen watuuri wa kitaabin mastuur iyo hanjabaad ay ka sheekeynayso indaar uu ku jiro waa maki weeyaan okay ayi aaya maqfiro badan iyo raxmad iyo ka sheekeynaysana waa madani okay ta saddexaad ayi aayado gaagaaban haddaa aragtid waa maki inta badan ayi aayado dhaadheer haddaa aragtidna waa madani aaday gaagaaban tahay waa ummad la dhisayo الطور وكتاب مسطور في رق منشور عما يتسألون عن النبي العظيم وهكذا والنازعات قرقر والناشط لكن يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين أي إمام صح وهلبك ولا ديري marka iyada ummada ummadii la dhisay baa waxay dabaqaysaa loo sheegaa saana lagu kala gartaa afaraadta ugu dambaysa ee lagu kala gar ee lagu kala garto aayaadka makiga aayaadka makiga waxay ka hadlaan asaaska diinta iyo caqiidada aayaadka madiina waxay ka hadlaan shareecadda iyo xeerasha islaamka marka haddaad ti shareecad iyo sidaas sekada u bixiya sida ha loo soomo sidaa seka ha loo bixiya sida xajka ha loo tago sida maaragtay dadka ha loola dhaqmo waa bedeli inta badan haddaad aragtid aakhiro iyo janno iyo naar iyo qiyaamo ina- maxay weyaan inta badan waa maki weyaan okay suuradda markaa maxaa odhanay suuratlkafi maxaan dhaxnay oo iyadu waxay tahay waa maki okay taana waan ka baxnay alxamdu lilah waxaan u imanaa maada suuraddii baan galanaa insha allah waxaan hore u sheegnay suurad walba oo qur-aanka ka mid ah waxbay ku duurtaa waa in la helo suurat lbaqara maxaa taqway ku duurtaa taqwa suurat lkahf maxay ku duurtaa macno quraatay ku duuraysaa haddaa u fiirsatiin hal macno un macno kale ma leh dhan walba ka akhri hal shay bay iyay suuraddani ku duuraysaa waa inaan taa garanno kow labo maxaana loogu jideeyey inaan akhrino jimcihii maxaa jimcaha u akhriya qasamina loo ohan waaye oo la yidhi suuratukaaf akhriya jimco walba usbuuci maalin qur-aankaagii caadi adoo iska wataa laakiin suuraddan jimcihii akhri baa laga yidhi ninka akhriyana ilaahay wuxuu kala ifiyaa labada jimca inta udhaxaysa xadiis qaala bacdu ahli cilmi xasan bacdu ahli saxiixun liqayrihi okay wacalayhi camalu jamaahiiri lumma ummadoo dhan way soo dabaqday min casri saxaaba ila alaan suuratukaaf waa la akhriyaa bidca maaha sida inaadam dad yaroo iska masaakiina marka taasina waa- waa- waa waa muhim maadaama alamru kadalika maadaama ay arrintu saa tahay maxaa loo akhriyaa iyadoo inaan ka jawaabin intaanan gelin su-aashii koowaad baa ku noqona maxaan dhahnay suurat lkahf maxay maxay ku wareegtaa maxay ku duurtaa mixwarkeegu waa maxay Ah. waxaa mix- mixwarkeega iyo magaceegu isma le sida suuratulbaqara sici baa lagu sheegay sici baa loo bixiyey soo maha suuratulkahfna waxaa lagu sheegay qisadii real aslkahf waxaa lagu sheegay suuratul suuratulkahf suuraddii hogga suuraddii qaarka hogga la geliyay iyadoon usoo noqon doonaa insha allah waxay ku wareegaysaa wax weeyaan imtixaanka imtixaanka suuraddii imtixaanka weeye ibtilaaga sidee imtixaanka ilaahay ku geliye looga baxaa maxaa la yeelaa ay kaga jawaabaysaa iyo inta imtixaan la gali karo bini aadamka oo dhan min maalintuu ilaahay adduunka abuuray ilaa qiyaamaha imtixaanka lama jiro intaan baa jirta afartaa imtixaana meesha ku qoran oo afar imtixaan afartaa imtixaan bini aadamka way wada ku wada dhacaan ina way ku- ina way way raasibtaa way ku dhacdaa ina way ka najaxdaa laakiin in yar baa ka najaxdaa intaa ilaahay naga dhigo subxaana wa tacaala marka muhiimku waxa weeyaan inaan garanno suuraddani waa suuraddii ibtilaaga maxaa ku tusaya bilowga ay ku qoran tahay inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala haddeeta dee intixaankaana loo macinaya mixwarka koowaad ku duuraysa marka mixwarka asaasiga maxaan dhahnay waa ibtilaa waa ibtixaan okay ibtilaagii bay noo fasiri doontaa waan u tegi doonaa laakiin waan manhajiyan maasi sheeganaa ibtilaaga bini aadamku ay maraan waa afar nooc afarta noocba suuradda ku soo aroortay imtixaanka koowaad ee ugu halis badani waa maxay waa ka diinta weeyaan diintoo lagugu fidneeyo amba lagaa fidneeyo ilaahay nagama fidneeye subxaana wa tacaala haddii lagugu fidneeyo lagugu itixaamood ka baxay itixaanka waa alxamdulilah lakiin haddii lagaa fidneeyadu waa cajiib marka imtixaankii diinta yaa galay ree asxaabilkaaf baa galay soo maahin itixaankii diintay galeen way islaameen boqor dhun oo la caabudaya ka idhahdeen ilaahay ma tihid oo maxaan ahay waad xaartaa waa kahadidaa bay ka idhahdeen waad seexataa ood guursataa bay ka idhahdeen waxba ma tihid kadibna ilaahay baa tageenoo ilaahay wa fa'wow ila alkahfi yanshur lakum rabbukum min raxmatih wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa alxamdu lilah qolada wataa fidnada labaad waa maxay ee khatarkii waa fidnat lmaal waa bahasha dadka biniaadamka dishay waa fidnadii maalka iyadana waa imtixaanka labaadoo labadii nin ee saaxiibada ahaye labada janno yaa labada beerood ee midna uu ka leeyahay war ilaahay ka baq oo midna le- ana aksaru minka maalan wa acazu nafara anaa kaa jeeb weyn kaana sharafti badan maxaa tahay adigu Waa. dhulkana waa joogtiin waad gelinaysid macnaha ay leedahay shimiishkaad gelinaysid macnaha uu leeyahay markaa waa kusla qaadqaad markuu jeebkaa u yaro bararo waad bararaysa adiguna ayaantaad la weydiidna waad sida maarata bagashaadha buufinta naaxaya wuu la waayaa uu yaraanayaa fitnatulmaal baa dhahda soomaa tii labaadi tii saddexaad waa maxay waa fitnatulcilmi qofku markuu cilmi yeesho sayniska adduunka hadduu meel fiican ka gaadho amba hadduu diintaba baxar noqdo dadka uu ka hadeeto maxay sheegayaan wax masaakiinta markaa uu ka kacayaa markaa buu ilaahay ka yidhi muuse yaa iga cilmi badan ya allah anima yaraada shaahaya miskiin yaroo meel hagaa fadhiya u tag baa laga yidhi khadar lagaaban oo la aqoon orad u tago bal inaa wax taqaanidiina wax aqoon baa soo agoon doontahay u cageeyo uu tago majmac albaxraynkii waa kii dee casharka waa arki- waa arki doonaa insha allah saddexaadina maxaa waa fitnatul cilm ta afaraadina waa maxay waa fitnatul power kursiga fitnadiisii kol haddaan ku fadhiisto kaa laga kici weeye fitnada power kuna iyada halisteeda leedahay fitnatu sulta waayo dulqarnayn Ah, ninkii ilaahay aaminsanaa allah tabaaraka wa tacaala ee waxba u arkaynba kursiga sida ummadda u dhisayey ka kalena sida u duminayay afartii fidna ee adduunka jirtay waxa kaleeto dhan waxaa dhahdaa usuulu lbalaa afartaa magacu maxaa dhahdaa usuulu lbalaa wuxuu ilaahay qofku u itixaama asalkayga waa afartaa okay aaway dumarkii iyo jinsigii iyo sakaskii lacagta hoos taallaa waa garatay maaha lacagtii hoos taallaa oo suldadii hoos taallaa waxaa dhan ba hoos taallaa oo cilmigu hoos yaallaa balaayadu waa intan balaayadu waa saddexdan weeyaan najmiyada waxaa ku keena najmi waxaa dhahdaa xidiga xidig waa maxay maanta waa ninka lacag leh xidig ninka cilmi leh waa xidig oo nobelkii baa la siiyey waa xidig dadka ma soo agmarbaro maqaxyaan kama casheeyo yaa ma- lama arko waxaasaa lagu oranaya waa cajiib qur-aanka ugu yimid doonaa suu ilahi uga hadlayo cajiib subxana tacaala okay suuradda mixwarkeyga waa ka maxaan oranay mixwarkeyga waa itilaa waxa dadka lagu ibtileeyana maxay waa ah afarta suuradda suuratlkahf maxaa loogu bixiyey waxay ka hadlaysaa qisatu asxaabi alkahf okay waan bilaabaynaa alxamdu lilah bismi illaahi arraxmaani arraxiim abda-u waxaan ku bilaabaynaa tafsiirkan iyo akhrista aaya- suuraddan qur-aanka ah magaca ilaahay baan ku bilaabaynaa bismi abda-u weeyaan waxaan ku bilaabayaa akhristiisa magaca ilaahay ilaahay magiciisoo ah arraxmaani ilaaha naxariista badan arraxiimi naxariista gaarka ana leh yacnii nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam arrinta aanan lagu bilaabin basmalada basmalada waa maxay waa bisinka culimmadeenu way noo soo kobeen basmala sida alxamdulilah na xamdala sida laa xawla walaa quwa xawqala xawqala way noo soo koobeen sida xaya cala salaad xaycala xaycala waxay ku oranayaan idaa xaycala alimaamu markuu imaamku idhaahdo xaya cala asalaat nuxawqilu annaguna maxaan oranaynaa laa xawla walaa quwata illa billah xawqala bay kusoo koobeen marka calaa ayati xaal meesha waxaan uga jeednaa wax weeyaan basmalada waxa aan lagu bilaabin rasuulku muxuu yidhi waa abtar aqtac way go-an tahay ilaahayna kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani الرحيم marka aayadda بسم الله الرحمن الرحيم ma aayad ba mise waa aayad suurad walba qur-aanka la socota mise waa aayatu min الqur'aan suurad walba qur-aanka may ka mid tahay bisinku mise suurad unbuu ka mid yahay ya okay horta inay inay aayad tahay ilaahay baa inoo sheego inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi الرaحmani الرaحيم nabi sulaymaan markuu risaalada qorayay muxuu ku qoray bismi illaahi raxmaan marka bismi llahi raxmaan maxay waa aaya min alqur'aan shaki male laakiin hal hiya aayatun min kulli suura la suurad walba aayad ka mid ma aha saddex iyo tobanka marka faatixada laga tago inta kale dhan waxaa loogu bilaabaa tabarukan ilaa mooyaane suuratu baraa'a maxaa loogu bilaabay suuratu baraa'a culimmada saxaabada markii la weydiiyey bismi illahi raxmaan raxiim maxay ka dhigan tahay wax dhan waxaan ku- waxaan ku kala saaraynay suuradda iyo suuradda kale in la kala garto yaan ugu talagalnay waa kow maxaa laga yidhi maxaad anfaal iyo towba u dhex dhigi weydeen bismi illaahi raxmaani raxiim tanna waxay ka mid tahay mi-aynkay ka mid tahay suurat anfaal suurat bar mahaanigay ku jirtaa marka qur-aanka ismaba raacsanaba haddana maxaad marka waxay dhahdeen saxaabada qaarkood nebigaa qur-aanka sidaa noogu sheegayey sal alla alay wasalam marka annaka markuu cusmaan qurayey suuraddan waxaan oranay waa isku waa isku waa isku hadaf waa isku hadaf waa isku meel marka maadaama mata waan isdaba dhignay laakiinse waxaan ku kala dhownay inaana bisinka tabin maxaa yeelay suuraddu waa suurad dagaalamaysa bisinkuna waa maxay waa raxmad bismi illahi raxmaan raxiim baraa'atu min allah soo maaha marka baraa'ada ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo bismi illah ma is leedahay ismale bay dhahay saa lagu dhehen okay bisinkan ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka oo dhan suurat lfaatixa isaga waa laisku khilaafay bisinka ma kamid ba qur-aanka suurat lfaatixa waa mise ayadood waa toddoba sabca min almathani walqur'aan alcadiim waa toddoba toddobadaasi aaway bisigaa ku jira okay siraata aladiina ancamta calayhim hayr maqduubi calayhim wala daliin waa aayadeen laakiin culimmada qaar baa yidhi bisinka suuratulfaatixa ka mid maaha dee waxaa lagu yidhi aaway aaway toddobadii waxay dhahdeen waxay ku jirtaa siraata aladiina ancamta calayhim masaaxiifta qaar baa ka ku horeysaa sita hayri lmaqduubi calayhim wala daliin sabca toddoba laakiin siyaaqa qur-aanka iska diidan ra'yiga inuu saxay maxaa kusaya bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowm iddiin iyaaka nacbudu iyaaka ihdina siraatal siraat aladiina camta calayhim baa hadal bes غير المغضوب على الضالين waxay ku fiican tahay baasha socoto marka adeer bismillahi الرحمن waa min al-fatiha weey wa ayatun min al-fatiha wa alayha imamuna shafi'i yumkin shafi'ina tabu ku tagay rahimahullah wa dalilu ma'ahu laakiin kor ma loo qaaday marka salaada la tukanayo mise kor looma qaadayo iyadoo sunnaha la isku hayaayo nabigu marna kor buu qaaday marna hoos buu dhigay intuu hoos u dhigaana badnayd alayhi salaatu wasalaam marka iyadoo shika ma xagaas laakiin lagama tagaa maaha ina alxamdullah iska bilaabi sidun qofku uu akrinaya bisinki laakiin hoos buu u dhigay okay waa ka baxna sookaas maaha intaa baan bisinka ku dheeraan mayno raxmaan raxiimkana ku dheeraan mayno insha allah horaan usoo sharaxnay ya ha labada loo goliya labada qolba waa sax weeyaan nebigu marna kor buu qaaday marna hoos buu dhigay laakiin waxaa badnaa hoos udhigiisa hoos udhigiisaa badnaa marka in kor loo qaadana xaaraan maaha yaa من نبيكو صلى الله عليه وسلم امرك الهي وقادني اه صح وي امرك الهي وقادني اه waa sax weeye amarka ilaahay buu qaadanaya sida duhurku afar kacdood u yahay oo casarku afar u yahay maqribkuna saddex u yahay cishaaguna afar u yahay subuxuna laba u yahay yaa saa inoogu doortay allah annagu waan ku caabudayna ilaahay subxana wa tacaala lama fahmi karo laakiin waxay culmadu waxay culmadu isku daya inay fahmaan salaada jahriga iyo salaada siriga maxaa u dhexeeya limaadaa baan salaada maqrib iyo salaada cishaa saas waxaan u dhawaaqaynaa kor loogu qaadaya duhur iyo duhur iyo casarna hoos loo dhigayaa maqrib iyo cishaa iyo subaxna kor loogu qaadaya limaada imaam raazi way ka jawaabeen laakiin horta nebigaasi mis salaam waan ku dira nebiga laakiin maxay uga jawaabeen wax yaroo caqliga keenay waxay dhahdeen dharaartii kownka oo dhan baa xiimaya ilan kownkii baa xiimaya baabuuradii barshadihii dadkii waa wada xiimaya adigu de aad ku horgeyn xiinde adigu shib noqo sukuunkay ku fiicanta taasi habeenkiina wax walba uu xasilay kownkii o dhan ba aamusay adigu maxaad ku horgeynaysaa qaasa marka kownkii buu la shaqeynaya cibaadadiinu kownkii bay la shaqeynaysaa calaa ayati xaal saabiqa ay dhahdeen sidoo dee cumar bin khadaab markuu salaatu leilka tukanayo kor buu u qaadayay qur-aanka markaa wuu maqashin jiray dadka dahurda abu bakarna markuu tukanay salaatuleelka laba maqlay ba u akrinayo nebiga labadii waa loo sheegay wuxuu nebigu ogaaday inay xaalada u gaara tahay ninkana sidan buu yahay ninkana sidan uu yahay markaasi waa bini aadamada ku xirta marka ilaahay subxana watacaala axwaasheenu la socdaa okay waan iska bilaabayna suuraddii alxamdu waxaa mahadle horta waxaan maraynaa inta aayadoon macnaynayno yaan dul maraynaa insha allahu tacaala waxaan maraynaa lafdiga alxamdu mahad dhammaan waxaa le lilaahi eebaa le alladii macbuudkii anzala soo dejiyey calaa korka cabdihi addoonkiisa oo nebi muxameda sala allahu calayhi wasalam alkitaaba kitaabkan qoran qur-aanka qoran soo dejiyey walam yajcal aan u yeelin lahu kitaabka ciwajan qallooc wax qallooca aan u yeelin kitaabkani qallooc ma leh qayiman toosin badan leh kitaab toosin badan la soo dejiyey wuxuuna u soo dejiyey liyundira si uu uga digo nebigu ba'san ba'san ba'si iyo balaayo shadiidan adag si uu uga digo nebigu sala allahu calayhi wasalam oo min ladunhu ilaahay halkiisa ka ahaatay wayubashira uuna u bishaareeyo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aankani almu'miniina kuwa mu'miniinta oo aladiina akhyaarta yacmaluuna ka shaqaynaya ee howl howl asaalixaati wanaaga ku jira howlo wanaaga qabanaya anna lahum wuxuu u bishaaraynayaa inay leeyihiin ajran ajar inay leeyihiin iyo mushqaayad xasanan wanaagsan oo maxay ka mid tahay ajarkaa iyo xasanankaasi waa jannada weeye maxaa ku tusaysa inay jannada tahay maakisiina waxay ku la- ku nagaanayaan fiihi ajarkaa dhexdiisa abadan weligood bay ku jirayaan kama guurayaan kamana bukoonayaan wayundira qur-aanka waxaa loo soo dejiyey inuu ka- nebigu uga digo aladiina ashraartii iyo raggii xumaaya mujrimiinta ahaa ee qaaluu dhahay ittakhada uu yeeshay allaahu eebe waladan wiil subxaana wa tacaala ilaahay wiil buu yeeshay dhahay maa lahum arintaa uma- uguma sugno bihi arintaa ay ku hadleen maa lahum male maa lahum uma sugno bihi arintaas ay sheegeen oo ah inuu ilaahay wiil dhalay min cilmin cilmi uma hayaan cilmi diineedna uma hayaan cilmi adduunna uma hayaan iyo kuma hayaan walaa xataa liaabaa'ihim aabbayaashoodna cilmiga ma hayaan walaa la- walaa liaabaa'ihim min cilmin weeye aabbayaashoodna wax cilmiya u hayaan ma jirto inuu ilaahay wiil dhalay kaburat weynaatee kelimatan odhaah takhruju ka soo baxaysa min afwaahim afafkooga ka soo baxaysa in yaquuluuna maa yaquuluuna ma dhahayaan wax kale ma dhahayaan ilaa hadday wax dhahaan kadiban been bay dhahayaan waxa ay ku hadleen oo ilaah baa ni- wiil dhalay amba maaragtay carabtii tiri ilaah baa gabdho dhalay oo ba- malaa'igta ah waxaabay ku hadleen markaasi waa been buu ilah yidhi falacallaka khitaabkii hadda waa laga soo wiciyo nebigaa la hadlaya falacallaka waxaad sugan tahay nebi muxamedow baakicun inaad dishid nafsaka naftaada naftaada inaad dishid ood canaan ku dishid baad sugan tahay calaa aasaarihim adoo daba guraya raadadkooga jacayl aad u qabtid gaaladatan oo aad leedahay iimaanku muxuu u geli laayahay in lam hadday yu'minuu rumayn waayaan bi haada alxadiisi warkan ilaahay ka yimiday asafan murugo ayaad isdilaysaa adigu yaa rasuula allahi baa lagu yidhi inna annaku jacalnaa waxaan ka yeelnay maa shayga calal ardi dhulka dul yaalla dhammaantii ziinatan qurux baan ka yeelnay lahaa dhulku uu leeyahay dhulku qurux uu leeyahay baan ka dhignay waxa dhulka dul yaallo oo dhan duuro iyo geedo iyo haddii ay tahay maaragtay bado iyo webiyaal iyo wixii la halmaalaba waan arki doonaaye maxaan uga yeelnay linabluwahum si aan u itixaanno ayuhum kee- koogeebaa axsanu ugu wanaagsan camalan shaqo keebaa ugu shaqo wanaagsan si aan u ogaanno iyaan sidaa u yeellay buuri ilaahay subxaana wa tacaala sidaadii adduunku ahaan maaye wa innaa annaku la jaaciluuna waan ka yeelaynaa maa shaygii calayhaa dhulka dul yaallay saciidan caro jurusan adag oon wax ka soo baxaya uuna jirin iyaan ka yeelaynaa buu ilahay yihi subxana wa tacala wa inna annaku la jaaciluuna la musayiruuna waan u socodsiin doonaa maa shaygii calayhaa dhulka dul yaallay waxaan u bedeli doonaaye barwaaqad ahaa saciidan caro iyo dhoobo jurusan adag oo wax ka soo baxaya uuna jirin oo abaara iyaan ka dhigi doonaa buu ilahay yihi subxaanahu wa tacaala
سبب النزول ما لها الصورة كان
ها إلى ها وانو يمن دون ان شاء الله مرة اصحاب الكهف قالوا ان شاء الله تعالى اوكي سورة مرة سورة الكهف waxaan galaynaa insha allahu tacaala tafsiirkeygii caamka ahaa okay waxaad ogtihiin eh, nebigu sal slam aayadahani waxay ku soo degeen marxaladii uu quraysh ay u aragtay inay haddeeta baadilkoogii uuna soconayn xaqiina uu kolbadad soo jiidanayo xaqii muxuu dhi abu sufyaan radi allahu canhu markuu gaalka ahaa ee uu u tagay odaygii boqorkii xukumi jiray masar uu la kulmay su-aal buu weydiiyey boqorku wuxuu ku yidhi nebi muxamed sal allahu alay wasalam iyaa rumeeyo horta iyaa raaca wuxuu dhi masaakiinteeda raacdo iyaa diida buu dhi ragga qabka weyn laa diidnay buu dhi laba wuxuu idhi dadka raaca may yaraadaan mise way biiraan ma way biiraan buuri ma yaraadaanba way biiraanuna okay dagaal muna dhex maray haa una dhex maray buuri iyo adkaaday buu yidhi beder baa markaa dhacday abu sufyaan wuxuu yidhi inaad been sheegaan doonay laakiin haddana wuxuu yidhi sharaftadeeda been maaha marka dadka logu fiicnayeen waa gaal hadda abu sufyaan markaa wuxuu yidhi beentii baa iska dhowro waxaan yidhi buu yidhi may marna waa isaga marna waa annaka bederna uu naga adkaaday annakuna uxud baan ka adkaanay xarbu waa sijaal markii wuxuu yidhi odaygii masar xukumayay waxa aad sheegtay hadday run tahay nebigaa ninkaasi waa nebi wuxuuna qabsan doonaa buu ihi labadeeda lugood hoostooda isagaa ka talin doonaa yacni masar ninkaa baa qabsan doona buhi haddaa laakiin waxa aad sheegtay ay tahay run sidaas sheegis haddii warku yahay waxaan uga jeedaa marka marxaladdaa ay socotay dadkii ay soo biirayaan raggii qurayshtii waxay dhahdeen kolbaqisay alifayeene war ninkan nebi maxamed sal ly salam dee waa inaan ka hor tagno oon u keenno wax aan dee ummadda ku akhrino iyaan dee la tashanaa bay dhahdeen waxay dhahaan la tashanaa ahlu kitaabkii deganaa magaalada madiina wafdi baa la diray nadir ibn xaaris oo ka madaxya wafdigii markuu socday waxay tageen magaaladii madiina yahuuddii bay u tageen waxay dhawa ninka ahlu kitaab ahaaye nin baa naga soo dhex baxay nebi sheeganaye waxbuu nagu akhriyaaye war bal ninkaas hee warkiisa nasiya insha allahu tacaala marka halka dambe aan ugu talagalay sheekha iga soo dedejiyey marka qisad asxaabilkaafiga markaa maxaa keenay way tageen ninkii wuxuu ku yidhi waar hadduu nebi yahay saddex su-aalood weydiiya waxaad weydiisiin dhallinyaro beri baxday oon soo noqon warkooyi muxuu yahay hadduu garto waa nebi weeyaan okay waxaad weydiisiin buu idhi su-aasha labaad nin adduunkoo dhan dawaafay oo ka teliya kowka inta ugu badan boqor ahaa ninkaasi warkiisu muxuu ahaa labo waxaad weydiisiin buuhi nafta ruuxda naftu maxaa dha naftu maxay tahay ruuxdu maxay tahay hadduu inii jawaabo waa nebi hadduu war waayana nebi maaha saddexdii raggii way soo laameen oo quraysh bay kusoo waxay dhahdeen maantaan hella nebigii sala allahu calayhi wasalam war cajiibaan ii hella saddexdii aan weydiino nebigii ballan laga qabsaday ballantii buu yimiday ballantii buu nebigu markuu yimiday ayay idhahdeen saddexdaa shay baan ku weydiin haddaad nebi tahay ka jawaab dadkaas dhallinyarada ahaa ee socday soo noqon waayey la waayey warkoogu muxuu ku dhammaaday laba waxaan ku weydiinay ninkii adduunka nus qabsaday ee matlaca shamsi iyo matlaca meeshaad coddu ka dhacday meeshaad coddu ka baxdo ka taliyey ninkaas muxuu ahaa iyo ruuxda nooga jawaab nebigu dee kalsooni weyn buu ilaahiisa ku hayaaoo waa inoo beritoon uu ka yidhi ilin caawan buu leeyahy waxaa kuu soo dhaadhici doonaa jibriil oo waa laguu sheegay badee waa inoo beri toolon buuri insha allah ma odhan waa inoo berin buuri hayo inoo beri baa dhe beridii bay sugeen wuu iman waaye nebigi ballantii maalintii labaad maalintii saddexaad shan iyo toban cisho markay socoto meeshii waxaa dhacday waxay dh- u caddaaday laqad dahara kadibuhu beentiisii shaacay ka qaadantay nebigiina salam ya waxaa galay mudhugaa gashay ilaahay uu tarbiyadaynayaa nebiga caleyh isalaatu wasalaam annakana min waraa'ihi baa nala tarbiyadaynayaa ha degdegin baa uli marka war lagu walaa taquulanna lishayin inii faacilun daalika ilaa an yashaaa allah wadkur rabbaka idaa nasiita waqul casaa rabbii an yahdiyanii liaqraba min haada rashada subxaan allah alcadiim waxaa lagu nebiga ha dhihin ha oronin walaa taquulanna waa adkayn lishayin shayba ha oran beri waan samaynayaa waxaad ku dartaa ilaa an yashaa allah khaladkii aad gashaa laga saxaya nebiga alay slam weliba waxaa laga saxay si khal adag de caqiidadiisiiba halis gashayba nebinimadiisiiba halis gashayba xantiibaa ku badatayba marka halistaa la geliyey baa lagu tarbiday haddii tahay samayni marka nebigu haddii tahay insha allah uma iloobiyo calayhi salaatu wasalaam okay markaas aayaddan qur-aanka aayadahan waxaan iskala taagaynaa insha allahu tacaala sagaal arrimood waktiguna uu yaryahay laakiin waan waan dadajinaa ta koowaad waxa weeyaan alxamdu lilah ilaahay baa mahadlay iyo cilaaqada ka dhaxaysa soo dejinta kitaabka waxaa loo yidhi alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab maxaa loo oran waayey subxaana aladii anzala calaa cabdihi alkitaab subxaan maxaa loo isticmaali waaye hadda u fiirsada ah ilaahay wuxuu inagu amray amba nebigu naga slam sad- afar saddex shay oon ilaahay ku caabudno subxaana allah alxamdu lilah iyo iyo laa ilaaha illa allah soo maaha iyo allahu akbar soo maaha okay qur-aanka waxaa ku soo aroortay subxaan allah iyo alxamdu lilah ilaah isle iyo allahu akbar ilaah isweyninayo ilaahay markuu isweyninayo wuxuu isticmaalaa tabaaraka tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna tabaaraka aladii biyadihi lmulku tabaaraka waa cadama allahu akbar dhah ku jirta subxaan allahna qur-aanka waxay ku soo aroortay iyada oo cajiiba waxay ku soo aroortay iyadoo masdara subxaana aladii asraa bicabdihi waxay ku soo aroortay iyada oo ficlo ah sabaxa lilaahi yusabixu yusabixu lilaahi sabaxa waa ficlu maadi yusabixuna waa ficlu mudaaric waa iminka present waa iminka weyaan waxaa soo aroortay iyadoo amara sabix isma rabbika alaclaa sabix ilaahay ceebta ka hufa weyaan okay laakiin alxamdu lilaahi qur-aanka waxay ku soo aroortay iyada oon la fasirinoo alxamduna alxamdu alxamdu soo ma soo ma arkayno imse jeer qur-anka kuso aroortay alxamdulilah bilowga qur-aanka shan jeer suurat lbaqara suurat alfaatixa suurat alancaam iyo suuraddan iminka aan hayno oo kaaf iyo saba iyo iyo faatir okay afarta suuradooda kale waxay sheegayaan ilaahay weyniintiisa loogu mahadnaqayaa alxamdu lilaahi aladii lahu maa fi samawati wal ardi Ah, suuratu faatirna waa sidaa soo maaha faatir isamaawaati waalardi sabaana waa la hudaa waxay la mid tahay ancaam alxamdu lilaahi faatixan- faatixaduna rabil caalamiin waa cadamadiisii laakiin tani way ka duwantaho waxay ka hadlaysaa anzala calaa cabdihi okay maxaa ka dhexeeya halka waa inaan garanno waxaa ka dhexeeya waxa weeyaan waa saddex shay kow wayna qorotiin waa saddex shay nebiga sala allahu alay wasalama shaki baa laga geliyay nebinimadiisii maha beri toole ayuu yidhi maha uu la waayey alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab baa laga yidhi. ilaahay ugu mahadnaq waxaan aad ku weydiinayaan iyo waxa aad garanaynba iyaa iska leh ilaahay baa iska leh waxaad u aad samaysay maa shareecadan walidaalika shareecadaha bini aadamku sameeyaan waa laga guuraa way daashaa qur-aanka kariimka soddonka hajis een akhrinayna min maalintii aan barannay ilaa imika ilaa aan naftu naga baxayso ma istiri maalina qur-aanka waad ka daashay macaanu baa kaga sii biiraya faatixada aan toddobiyo toban je- toddobiyo toban jeer aan ku tukanayno ee intaasuna ku tukanayno malaba baa kasii biiraya laa yablaa ma baaliyooba qur-aanku walaa yamilu minhu lculamaa culamaduna kama daalaan buu rasuulku yihi alayhi salaatu okay ta koowaad waa taa weyaan alxamdu lilahi waxa keena waa maxay waa taa weyaan nebiga lo- lo- arrinta labaad ee alxamdu lilah keenta waa maxay walam yajcal lahu ciwaja adduunka waxa kutub dul yaalloo dhan qallooc bay leedahay ila alqur'aan xataa axaadiista qaar baa daciifa qaar baa mawduuca qaar baa nebigu iska yidhi uu isagoo ilahay wax u sheegin uu isagu dee ra'yi ka ahayd oo ra'yigiisi lagu khaldamay siduu yidhi markuu markuu een, arkay iyakoo een, maaragtay geedaha isku isku ee, timirta iyakoo isku tagalaalaya oo markuu madiina yimid wuxuu ahaa mujtamac wuxuu ka yimid maka oo ari iyo geel iyo lo iyo baacmushri ku jira beera lahayn maxaa samaynaysiin buu ku yidhi waxay dhahaan isku taglaalaa dee ila- ge- geeduhu waxay leeyihin dhidig iyo labood markaa buu ku yidhi waxaa maxaa niga- maxaa maxaa iska cadibaysiin ilaah iska aamin oo iska daaya waxyi bay moodeen oo iska daayeen bilaa waxay noqdeen waxba waxba u dhalo weyday mudhihiiba maalintii dambe kale yaa rasuul allah dee waa- waadna gelisay khad baad qadisay markaa buu yidhi war waxaa iga haydun dadaal antum aclamu minii biumuuri dunyaakum ininkaga yaqaan adduunyadiina waa shaqadiini waa hawshiini experience khibradeydii maaha laakiin farayun bay ka had okay xataa nebigu wuxuu ku hadlo khaladaa jira sal slam markay wax yahayn ijtihaad ay ka tahay khaldami karaa bini aadam weeyaan waa la saxaana cabasa watawalla an jaa'ahu alacma laakiin qur'aanka kariimka xaraf khalado kama helaysid walam yajcal lahu qallooc male laa ilaha ila allah waa mahad maaha kitaab ilaa yowma alqiyaamaha qalloocan laga arkayn arrinta saddexaad waa maxay qayiman qayiman ee ya-du waa maxay way, way shadan tahay waa adkayn toosnaan badan weeyaan waa kitaab toosnaan badan qur-aanka maxaa ku- maxaa ku jirtay aayaddii ilaahay uga ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ta ugu toosin badan ayuu kugu- ku oranayaa aqwam toosniinta ugu badan hagee laga helayaa haddaad doonayso caqiidada maxaa toosnaana qur-aanka weyaan cibaadada waa qur-aanka dhaqanka waa qur-aanka shareecadda waa qur-aanka caqliga waa qur-aanka meesha ku sunni badan miisaankii weyaan marka ilaahay wuxuu mahadinayaa naftiisa ilaahay muxuu mahadinayaa naftiisa muxuu ku mahadinayaa inuu soo dejiyey kitaab nebi muxamed sala allahu caleyh wasalam raaligeliyey kow laba wax qallooca aan laga arkayn qayiman weliba wuxuu ku leeyay qur-aanku maad ii arkaysin khalad haa keena Hmm? fa'tuu marka hore wuxuu ihi bicashri suwarin muftarayaatin war waxaad keentiin toban suuradood oo la alifo qur-aanka la mida shir bay galan way la waayeen uu ka saamaxay ilahi wuxuu ihi fa'tuu bisuuratin min mislihi hal suurada oo qur-aanka la mid ah keena buu yidhi wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaahi in kuntum saadiqiin marka waa cajaayib marka qur-aanku taxadigii ilaa maanta ku jira odaygii doqonkaabaa ku diday musalimat alkadaab oo markuu qur-aanka alqaaricatu ma alqaaricatu wamaa adraaka ma alqaaricatu alxaaqatu ma alxaaqatu wamaa adraaka ma alxaaq waxaan buu arko war waxaan ambuu aan ka heli karaa buu yidhi subax buu soo fadhiista oo nabi buu sheeganaya alfiilu ma alfiilu lahu khurtuumun طويل وبطن عريض انبر ما قرأت أها. الفيل مرودق ما الفيل محو يهي وحو ليهي مر غعن دير يا علول وين تو على سوق قرنا تاسف ما الفيل ما الفيل وبا تاسف تاسف ما علم وبا تاسف. القارعه وعلم ما قبل لها سي قراك وهذا البول marka musalamatu lkadaab baa isku daya inuu qur-aanka wax la mid a nin kalena uu dul fadhiisto wuxu uhi waa inaan keeno af carabiga ay ku dhammaatin waa inaan keena wuli qur-aanka oo kale maxaan u keeni karay qur-aanka waa inaan keeno uu fadhiyey fadhiyey uu soo dhaqay ka warban idhi lama keeni karay buri abadan maxaa loo keeni karin buri aayad quraati ayuu ilaahay laba amar ku bixiyey buri uu laba nahyi ku bixiyey buri uu laba digni ku bixiyey buri uu laba bishaare sameeyey buri aayata waaxida ya waa faraas waa jumla waxaa ku jira laba amar maxaa ku jira laba nahyi maxaa ku jira laba digniin maxaa ku jira labo bishaaro آه. سورة القصص مركي إلهي ولا هل إسلامتي رشي مارتي نبي موسى عليه السلام مركا وحاس أرد بحكو سيقول لي وحلا سمي كرم وضلك و... ووقت أف عربي يقولون وها ماشي أقول سلسة وقاري السوق أو سميسين سوق بيسمين سوق يسمين مركا إيوجا يقيما بكر يتاي ما هذا نقل إلهي واسكو ما هنقيه سبحانه وتعالى علماء واحد هذا إمكا ماشي مهمة علماء واحد هذا إمكا ما أنت kitaab haddaad qortid wax cilmigaa dooni ka qor kitaab haddaa aliftid cilmigaa dooni ka alif da'diis waa imisa toban sano ma dhaafayo toban sano cilmi- kitaabkaasi macno leeyahy bacda toban sano muxuu noqonayaa waa la dhaafaya taariikhu noqonayaa haddaad qortid kitaab yaroo intaa ka yar oo caadiya oo adab iyo waxaasa da'diisu waa saddex sano shan sano haddaad maqaal qortid maqaal haddaad qortid da'diisu waxay dhadeen waa sanad ilaa lix bilood waa la dhaafa khalaas laakiin kitaabkani wuxuu jiraa kun iyo afar boqoloo sano wuxuuna u jiraa siduu ahaa maalintuu ilaahay soo dejiyey subxaana watacaala markaa taasi muhimadda waa kaa qur-aanka uu leeyahy alxamdu lilaahi markaa inuu ilahay dhado waa cajiib arrinta alxamdu inoogu jirta waxa weeyaan alif iyo laamkan al al xamdu al alif iyo laamka muxuu yahay alif iyo laamka waa macrifo marka macrifadaa maxay tahay waa listiqraaqi ljinsi waxay ka dhigan tahay mahad dhammaanteed iyaa leh ilaahay baa leh alif iyo laamka baa taa sheegaysa waa listiqraaq waxa mahad jiroo dhan iyaa leh ilaahay baa leh okay mahadka qofka bini aadamka aad siinaysid maxaa loo siiyaa qof bini aadana maxaa loogu mahadnaqaa waxbuu kugu qabtay ilaahayna maxaa loogu mahadnaqaa istixqaaqan xaq buu leeyahay waxaad ii qabatay maaha ilaahay waxaa loogu mahadiyaa limaada yastaxiq هو المستحق بالحمد حق بقوله لماذا تي لبادنا أوليه هو محي إلهي لبا الشيء أو بني آدمك أي كسي كرين أي كسي الإحياء وكن أوليه يكن أوليه كريا الإمداد نولا شاضي إني سعطنا وحي كسعوني سودم بكوسة بيه أو فرصية إحياء هو نولين نولين حاي لرين بيها يا الأمريكا سوبودان أسكميريسيت ياد كيمتين nudfadaas iyo ixyaa waa lagu noolay qof baa lagaa dhigay ina maxay aayadda qur-aanka hal ataa cala lisaani xiinu min addahri lam yakun shay-an inaa khalaqnaahu min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira waxaa baa lagaa dhigay waa ixyaa waa lagu nooleeyey noloshii say kugu socotana waxaa laguu sameeyey wixii keenayay in noloshaadu ay socoto imdaad baa dha imdaad ixyaa iyo imdaad imdaadku markaa maxa- maxa- maxay maxaa nolosha socodsiinaya waxaa socodsiinaya wadno boodaya laakiin mashiin ku xidhneen okay wadnaha ka do- mashiin ka doodan agtiisa dheg dheg dheg dheg wadna boodaya maxaa lagu rakibay laba keliyadoodoo shaqaynaya waa imdaadkii haddii kalama shaqayn kartaan waxaa lu beer safaynaya uskagiya balaaydi beer u safaynaya waxaa laguu sameeyey maskax la socoto waxa jirka soo galaya si ay uga difaacdo isagoo si jirka inuu noolaan lahaa waxaa waxaa dhahdaa imdaad baa dhahdaa waxaa la sameeyey kown laguu sii diyaariyo ku noolaan kartid kownkan u- u- aduu kuu diyaarsanaa dhulku dhulkii oo diyaarsan baa lagu keenay ku noolo baa laga yidhi wuxuu leeyahay jacala lakum alarda maxaa la yidhi daluulan famshuu fii manaakibiha wakuluu waa imdaad ka imdaadkii iyo maxaan odhanay iyo iyo ixyaa labadaasi maxay keensanayaan inaan odhano alxamdu lilah okay tii laba afar waa tii kale tu talaata cajiibka waxyaan ilaahay wuxuu yidhi anzala calaa cabdihi alkitaab muxuu odhan waayey anzala calaa rasuulihi alkitaab ilaahay wuxuu ku soo dejiyey kitaabka rasuulkiisa maxaa loo dhihi addoonkiisa kelmadda addoon walaalahayo iyo kelmadda iskalaaf la dhahdo maxaa dhahdaa fikirkiisa maxaa dhahdaa addoonka isku mid maaha isku macno maaha isku macno maaha gaaladu markay ka sheekeynayaan qofka ilaahay u shaqeeya waxay u bixin yagu khaadim khaadim yakdumu allah qofka sida jooga maxay dhahdeen ilaahay buu service ilaahay buu service ugu jiraa bay dhahdeen okay annaku kelmadda la qaatay waa maxay waa cubuudiya waa addoonsi addoonsiga laba si- laba shay baa ku jira marka lagu leeyahay addoon baa tahay laba shay baa ku jira shayga koowaadee ku jira waa maxay waa qahri yaa addoon u tahay ilaah ka adag wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi waa qaahir kama bixi karaysid dee hagee tagi kartaa markuu ilaahay wuxuu dhexay qus wuxuu ku yidhi qofka aniga ogolayno dhul aan dhulkayga ahayn tag sama aan samadayda ahayn hoos tag okay hagee tagi ayna tadhab meerta ma jirto marka ilaahay waa hoos fadhidaa subxana wa tacaala waa qaahir arrinta labaad ee ku jirtaa waa maxay waxaa ku jirta dhakaaga maxaa ka imanaya waa cubuudiyaad raalli ka tahay maaha addoonsi aa lagu lagu qasbay maaha adaad doortay inaad ilaahay u noqotid addoon lianna kownkoo dhan ba addoona taasi waa addoon qasaba laakiin tan adaa noqday muslim markaa muslim noqotay maxaad noqotay addoon okay nebigeena sala allah alay wasalam ilaahay wuxuu u bixiyey cabdi addoon ma ammaan baa mise wacay ya waa qimatu sharaf waa sharafka meesha ugu sarraysa ilaahayna saddexda goor uu nebiga ammaanayba wuxuu ka dhigay addoon subxaana aladii asraa bicabdihi waa goormay ahayd rixladda ugu qurux badan ku gelay israa walmicraajkii qur-aanku markuu soo degana maxaa yidhi alxamdu lilahi aladii anzala calaa tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi oo kii labaad tii saddexaad maxaa ahayd markii ilaahay nebiga ula hadlay fa awxaa ilaa cabdihi ma awxaa waxyiga ya culamada qaar waxay dhahdeen waa markuu jibriil u keenay qaar waxay markuu ilaahay ba la kulmay ba samada markuu tagay maxaa lagu tilmaamay inuu yahay cabdi marka cabdigu dur- darajatu alcubuudiya culamada qaarkood shan iyo toban bay gaadhsiiyaan cubuudiyada meesha ugu sarraysana waxaa gaadhay nebigeena moxamed ha sala allahu calayhi wasalam ilahay buu ku dhex balmaay marka taasina waa waqfada aan isla taagnay aayadda koobaad alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja قيما واشغنا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حقا waxay noogu jirta laba macno oo camiiqa walaalahayo iimaanka iyo camalka wanaagsan mu kala hadhaa mu kala hadhaa u kala hadhaa fii fahmina annaka waxaa jira mu'min aan camal wanaagsan qabanayn maanta ma jiro qof mu'min oo ilaahay rumaysan oo aakhiro rumaysan laakiin camal wanaagsan ma qabna midkooda ma soomo maxaa tahay muslim baan nahay dhegeysta mid labaad baa jira camal wanaagsan buu qabtaa oo badan laakiin mu'min maaha ma jiraan kuwaasina way jiraan kuwaasina Waa rag cadcade shaqaynaye bini aadamka wax u qabanaye yaa dhiigga shubaye adduunka tagaye dharka dhexda xidhanaye yaa qaxootiga soo dhaweynaye yaa barafka kuwan soo maraya gacmuhu ka ka hor tagaye soo qabanaya maxay qabanaya yacmaluuna asaaliaat lakin maxaa ka maqan iimaankii baa ka maqan idan meesha waxaa jira saddex jabhadood baa jira waa kaa macnaha u socdo jabhat liimaan biduuni camal saalix waa muslimuun hada alcasri waa fron waa jabhad iimaan bay wada leeyihiin haddaa islaamka la hadal qaado budku qaadanaya war islaamkii wacaayey salaadana ma tukato ingiriiska ay dhaadhi markii uu dhulka qabsanayay soomaalidu waxaa ilaalisaa diintee ya, way waardiyeysaaye iska daay buuli ha u cayino bas waxa kala wada marka way waardiyeynaysaa bas bismillah marka waa gool jabhadda labaadna waa jabhatu alcamal asaalix biduuni iimaan camal wanaagsan buu qabanayaa iimaan male wixii qabtay oo dhan bay qabtaan ay ku qaslayaan kuma dhibayo yaa hadduu hoosta xitaa kaa dhibi kuma dhimayo yaa gaadhiga markii qof weyn uu soo galo waa uga sara kacayaan fadhiisay ka odhanayaan qof buka haddii arkaan wada yaacayaan wixii bay u samaynayaan naqaskay ka soo saarayaan hadduu dariiqa agsidaan ku dhaco sideem dhaco xadis dhaco way soo dhadhacayaan wada joogsanayaan baabuurka adoo qa- qaar qabuu jooga waa- shan baa ku gara joogsani maxaa kugu qabtaa buu korani waxaas maxay maxay- camalka maxay dhahdaa waa saalix laakiin markaas maxay ku qabanaysaa ilaahay kuma jiro waa kuu qabanaya ma garan waa kuu qabanaya bas qolada saddexaad ilahay muxuu dhagan anaga waa mashruuceen waa kan nabiga ilahay wuxuu sal wa yubashira almu'miniina aladiina yacmaluuna markaa jannada ayaa galaya qofka labadaa shardi laa gala jannada iimaanka camalka saalixa qaar baa koranaya war gaaladan san u shaqaynaysa maxaa loo cadaabaya waa saxiix maxaa ka maqan ahamu shay baa ka maqan oo ah laa ilaaha muxamadun rasuulullah iimaankii baa ka maqan okay wiilkan laa ilaaha ila allah lana camalkiisu male daliil muslim baa tahay ha maxaa marag waa laa ilaha illa maaha marag taasi marag waa salaadii ninka markuu dhado waxaan ahay askari baan ahay dee waxaad ka arkay dariiskiisa hoshita oo kaarkii ha dhigtay waan gana askari tahay dee markaa baan ku adeeci laakiin askari baan ahay adoo degdeg tahay war war isku baanay isku darum baanay socobayan muslim baan ahay waa inaan garta muslimkii maxaa macaninaya yacmaluuna asaalixaat ilahay markaa ma kala reeba iimaanka iyo walcasri ina alinsaana إلا الذين آمنوا وع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ما فيش واحد هذا إيمانهم أوكي taasi waa midii koobaad weye midda labaad haggay noogu jirto wax weeyaan oo ay quruxda badan leh liyundira ba'san shadiidan wa yubashira nebigu sal ly slam risaalis maxay ahayd waa digniin iyo iyo bishaaro okay digniinta iyo bishaarada kee horeysa qofka ma in loo diga horeysa mise in loo bishaareeyo in loo diga horeyso yaa ayuha almudathiru qum leanna dadku way hurdaane dadku way dhinteene dadku waa bilaa- waa- waa- way is iloobeene kici deedo kacdhe geeri baa jirta nabigu muxuu sal slam buurtii intuu koray uu qubays dushaas joogsaday iyuu yaa ugu qeedhay quraysh qabiil badni badni reer reer jilib jilib buu ugu yeedhay markay wada yimaadeen hoos yimaadeen wuxuu ka yidhi war haddaan iniga dhaho buurtan dabadeeda ciidan baa soo socda maka inay qabsadaan doonaya akuntum musadiqiya may rumaysan lahaydeen nacam bidhe maa jarabnaa calayka kadiban qad weligaa been kuguma arag ba idhahdeen wuxuu yidhi maanta war- warkaa warka way baanii sidaa yidhi wallaahi latamuutunna kamaa tanaamuun waa dhiman doontiin oo dhiman doontiin saa u seexataan walatubcasunna kamaa tastayqiduun tastayqiduun waana lisoo saari doonaa sidaad u baraarugtaan waana la xisaabin doonaa markaana inaha aljannatu abadan aw innaaru abadan aa war ay maqalba suma isku soo dhacay dadkii oo dhan iyakoo aamusan iyo socdeen ilan waa nebi maxamed waxaa la hadlaya arbaciina sana beenuma sheeginayo nin kastiba uu isku laabmay isagoo isku laamo noqonaya iyuu kii wel adeerka u ahaa uu ka sugayey gargaarka ugu weyn abilahab yaa ku yidhi yaa muxamed alyahada jamcatana fitnatulmaal buu ku jira mogta ma waxan baad noo soo ururisay waxan maxaad nooga sheekaysay buui waxan baad noo soo ururisay alyahada jamcatana markaa buu nebigu qalbigiisu yidhi ma- ma- isaga kama filayn qof kale mooyaane markaa buu ilaah yidhi tabbat yada abi lahabin wataba maa aghnaa canhu maxaa u ahlaya maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab magaciisa balaadaba abu lahab wamra'atuhu islaantiisa way- way laga gaartay moogtahay ha way- way gar- garab artay islaantiisa xamaalat alxatab fii jiidi xablun waa cajiib waa qur-aanka mucjizadiisa inuuna iimaan yeelin uu naarta galayo ilahay sii sheegay subxana wa tacaala sidii uuna ku dhintay okay marka liyundira ba'san shadiida min ladunhu ba'sigu waa maxay waa balaayo shadiid baa lagu talaa soo maaha ba'sigaasi waa maxay ba'sigaasi waa maxay waa saddex shay awalan waa cadaabta jahannama wa nicm wa- wa bi'sa almasiir soo maaha ba'sigaa buu ka digaya oo ilahay ka imanaya ba'siga labaad waa maxay diinta markuu qofku markuu dabaqi waayo adduunkana halaag baa ugu yimaada halaagaasi muxuu noqdaa ummad baa ummad oo dhan oo baaba'da amba adaa baaba'aya dad fara badan baa dhahda war halaagay diintu sheegaysa iminka mama aragnabe oo seed u arag dadkan wada waalmaarag ee wada wareersan ee wada naxsan ee wada cabsoonaya ee adduunkii ka cabsoonaya ma arag waa- waa waa maxay waa waa ba'si caradii ilahi baa ku sacday subxaanahu wa tacaala marka taasina waa midda labaad midda saddexaad ee ba'siga shadiidka waa maxay khilaafaad baana dhex maray haddaad manhaj yeelan weydiin maxaa dhacaya waa ismarinaysi sidaa soomaalida isu gogoysay ay yamanta isu gogoynayso ay libiya isu gogoynayso ay kuwan isku soo gogoyen berigii hore yaan igu dhacay marka intaasoo waxa weeyaan iyaduna waa ba'siga shadiidka ah weeyaan okay arrinta cajiibka ah waxa weeyaan ikhwaani fillah maakisiina fiihi iyadna waxay u baanta waqfad ilaahay jannada markuu ka sheekeynaya wuxuu dhahdaa maakisiina fiihi khaalidiina fiiha abada abada maxay tahay jannada iyo naarta ilaahay uu ka hadlay subxana watacaala naxariistiisa waxaa ka mid ah had iyo jeer jannada ilaahay wuxuu dhahdaa khaalidiina fiiha abada kama reebo maakifiina fiihi abada laakiin naarta marna abadan buu isticmaalaa marna khaalidiina fiiha buu dhahdaa way ku waarayaan ilaa culammada qaarkood ay dhahdeen naartu mar unbay baabi'i mar ilaahay naxariistiisa qaar baa sidaa yidhi ibnuqayim baa ka mid a way jiri way jiri waa lagu cadaabi markay cadaabtu dhammaato isla baab mar buu ilaahay yakya yak wax ku jiraba isla tirtiri laakiin jannadaase ma tirtirmayso maa kisiina fiihi abada walidaalika buu xadiidka saxiixa ah waxaa la soo qaadi doonaa mowdkii cadaabtii jannada la dhex keeni doonaa maxaa la samayn doonaa waa la gowrici atacrifuun ma garanaysiin haa ilaahay baa ilhaaminaya muxuu yahay inahu lmowt baoranay ilaa adduunka waxaan ugu nacno waa geeride haddii iminkan la weydiiye maxaad ugu nacay adduunka ilaahay inaan inaan dhinta inaan midna inuu dhinta badoon kulna nurida naxya marka maxaa oran doonaa inahu lmowt waa mowtkii markaa buu oranayaa ilaahay malagii baa waa la gowracayaa markaa way farxayaan markaa buu ilahay oranayaa halka ilaahay laga hadlayaa khuluudun falaa mowt ya ahla janna ahlnaarka maxaa laga dhigay khuluudun falaa mowt fayasdaaduuna farxan farax baa u ziyaadeeya marka hore ka farxsanaa haddii tama dhimanaysiintii farax bay u siyaadinaysaa marka maakisiina fiihi abadan taabaa ku jirta waxaa kaloo ku jirta waxaad ugu jiraysiin xaalad aanad baahnaynba laa maqtuucatun walaa cajaa'ib weeye geedkii aad goysay maxaa ka soo goysay tufaaxa ka soo goosatay meesha maxaa ka soo baxaya mid kale maba goynba waxaan dhammaanaynba okay adduunka waxa imika adduunka nudra haysata wuxuu yaryahay malab baad iibsanaysaa malabka ma xadramiba ma bakistaaniba ma waa ku daalaysaa ma lagu daray mise laguma darin xakan webi mala waa ku hor socdaba casalan musafan waa webi webi guraya maaha u socdaa waxa- waxaas waxaa ka dara mataqaanaa anu waxyaaladan isweydiiya cajiibka bitaan waxa cajiibka ninka oo jannada galaya ugu dambeeya miskiinka ee faqiirka ah markuu jannada soo galo maa kasiina fiihi abada wa aakhiru ma yadkhulu ljanna malag baa lagu daray waxaa laga leeyahay saddex cisho oo ayaamihii adduunka la socdo wuxuu doonoo dhan u qoraa waa la socdaa wuxuu leeya allah waxaan doonayaa beerahan waa loo qorayaa qusuurtan waa loo qorayaa webiyadan waa loo qorayaa malaigta waa qoraysaa waa saddex cishaa saddex cisho sa saacadooyan waa labaiyo toban saacadood soo maha labaiyo toban saacadood baa la socdaa uu dhameeyey markaa baa laleeyahay ma dhamaysay waxaad doonaysay maxaa yaa saddex waxay wada qortay kuley waa faqiirkii aan la socdaa maa kii ugu fiicnaa maaha waa kii miskiinka jannada weyaan markaa baa laga leeyahay ma dhamaysay ha waxbaa ku hadhay mey ilaahay baa ugu dhameeya le ilahay waxa ka tiraadin buu leeyahay mal- malagii la socday walaka mithluhaa intaad qoratay labadeed subxaana allah ma intaan qortay labadeed ah, isagoo faraxsan baa le walaka cashru toban goor intii aad qorataa lagu dhiftay toban jeer uu dawaqayaa isagoo dawaqsan buu inan yaroo kuwa u shaqaynayaa ilaahay shaqaaluu abuuray qilmaanun quraaksa wildaanun mukhalladuun tibaa mid yaroo qurux badanoo de la ilaahay abuuray dee in adigu kuu shaqeeya loo abuuray wax kale lama abuurin waa soo shaqaysatay ileen iyo halka soo baxayo sujuud buu dhacaya ilaahay buu moodayaa markaasaa le maxaa dhacay dee nin ma arkaysid war waxaan waxaa leekan waa adigu kuu shaqaynaya waa shaqaalaha wuu fajaxayaa markaas yani bal u fiirsada waa- waa- waa yani waxaas oo dhan waxaa ka dartay wuxuu u galayaa mid xuuran cayntii ah oo ilaahay u diyaariyey buu u galayaa subxaana wa tacaala bacdu riwaayad waxay leedahay wuxuu horjoogayaa toddobaatan sannadood sabcuuna sana unbuu eegayaa iyada jamaalkeega yaa waxay tahay uu daawanayaa kuwii ilaahay yihi curban atraaba yidhi wax laga sheekay kara maaha jannadu mogtahay marka ilahay uu noo soo dhaweynaya subxaana wa tacaala marka meeshaa buu ilaahay leeyahay maa kisiina fiihi abadan okay halkaa baan kasii wadi doonaa insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasallam ajmaciin